qiimaha khudaarta ee suuqyada hargeysa ayaa kor u kacay kadib markii xukuumadda somalilan ay soo saartay amar ay ku joojinayaan in dibadda laga soo dhoofiyo khudaarta wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in la joojiyey soo dejinta khudaarta dibadda laga keeno si wax soo saarka loo kobciyo waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintaasi iyo saameynta ka dhalatay waxa uu ka waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhig doctor cismaan xuseen warsame waxaana uu weydiiyey go-aankan iyo sababta ay u soo saareen
bismillahi raxmaan raxiim barkad aad baad mahadsantihiin bahda v o a waa run way jirtaa waxaanu siyaasad ahaan dowladda uu hogaaminayay madaxweynuhu aanu eegnay xagga ganacsiga iyo dhaqaalahaba sidii aan u kordhin lahayn inaanu isku dayno inaanu dhiiri gelino wax soo saarka inaanu dhiiri gelino inay la helo wax soo saar hadday noqoto khudaarta iyo hadday noqoto dhinacyada kala duwan ee masnaca iyo farsamada kala duwan inaynu dalkeenu uu isku filaasho gaadho markaa runtii waxaanu doonaynaa inaanu isku dayno inaanu xadidno importka faraha badan ee dalka soo geliya iyo waxaanu doonaya inaanu qiyaasno heerka soo dejinta iyo dhoofinta waxaa jira waxyaabo badan oy somalilan dibadda kala soo degto khudaartoo qura maaha inta u badan saad sheegtay wax badan baa lasoo dejiyaa maxay tahy baahida keentay inaa ku bilowdaan khudaarta oo qutul daruurigii ah oo cidda ka maarmaysa ay yar tahay waa sax runtii khudaartu waxa weeye meelaha aanu is leenahay dalkeenu isku filaasho wuu ka gaari karayaa runtii siyaasaddaas beeraha iyo siyaasadda kale kole wasaarad baa jirta uxilsaaran lakiin anagu xagga ganacsi ahaan waxaanu isla eegnay anagoo siyaasadeeda ganacsi ahaan eegeyna ama trade policyga aanu mataqaana iminka aanu dhammaynayno inaanu isku dayno inaanu siino janis ama aanu siino fursad dadka beeraleyda dalkeena oo ku gubaabajino oo suuq u abuurno oo isku dayno inay suuqii mataqaana ay samayn karaan ma samayseen ma jirta daraasaha samayseen intaydan tallaabadan qaadin oo ku eegeysaan tusaalahaan oo kale xaddiga yimaada khudaarta dalka ama la keeno iyo inta loo baahan yahay
tan basasha haddeen kusoo dhawaado waxaanu wadnay value chain sideedaba inta badanna waxaa jirta khudaarta dadku dadka ganacsadani waad ogto marketka ama ama suuqa somalilan dhaqaalaheedu waa la waa open market waa la hahda waa suuq furan oo runtii aad u furan oo adag tahay in la controlo daraasaadka waanu wadnaa sababta aan u yarhakinan anagoo eegeyna inaanu fursad siino ganacsatadii mataqaanay ay kusoo diyaargaroobaan oo ay mataqaana u diyaargaroobaan in dadka wax soo saarka lahi ay u diyaargaroobaan in in la siiyo fursad taas waxay noqonaysaa inaanu darisno khudaarta noocyadeeda kala duwan anagoo la kaashanayna hay-adaha dowladeed iyo hay-adaha kaleba taas sidaa daraaddeed inaan ogaano waxa dalku soo saari karayo waxa isticmaalka uu yahay iyo sidoo kale waxa markaa inoo furan ee gaaba ee aynu keeni karno waayagaas mise noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada khudaarta gaar ahaan basashu boqolkiiba konton in ku dhowbaa qiimihii basashu u kor u kacay iminkana saad sheegaysaan daraasadihii waa wadaan miyaana degdeg u muuqanaynin inaad tallaabada qaadeen idinkoon daraasadii samayn oon ogaanin baahida taalla iyo sidoo kale wakhtiga ku habboon ee la joojin karo ama amarkaan soo saari kartaan maya runtii waxaanu anagu eegnay qiyaasnay anagoo daraasadii dhammaystira rabno oo ku guda jirna in aanu wakhtiga inta badan la siiyaa qofka marka la hajinayo waa wakhti dhowr bilooda laba bilood bil notice caynkaasoo kale ah tii baanu keenay annagoo markaa waraaqdii ka soo baxday wasiirku labaiy labaatankii bisha ay ahayd inaynu isku dayno inaynu xadidno oo yarayno doonyaha faraha badan ee imanaya agaasima ganacsatada qaarkood baa noo sheegay in laga xayiray khudaarta qaarkeed ama basashoo kale balse iminka ka wasaarad ahaan aa fasaxdeen bal arrintaasi ka war may waxaa jirta runtii marka uu soo baxay notiskan ama hakintani waxay inta badan loo qiyaasa dadku already marka lasoo marka waraaqdaa la qoro waxaa jira dad dad dee mataqaana already soo iibsaday alaabtii ama dib markaa ay transactionka dhacay oo alaabtii lasoo iibsaday marka waxay noqonaysaa anagoo eegeyna dee fursadaha kala duwan inaanu case by case ula dhaqano laakiinse suuqa waxaanu ku dadaalaynaa in aan oo siinayna mataqaana ganacsada in aana ka faa'idaysano o dhan waxbaa kordhay ruqtidii markaad eegto inta doonyada imanaya iyo inta capacitigu yahay iyo hordhaca horeaanu haynaa weli ma dhacayso in mataqaana la kordhiyo waxaanu doonayna inaanu wixii markaa waktiga uu dhacay qoraalka uu wasiirku soo saaray labadaas bisha ahayd wixii ka horeeyey ee lasoo iibsaday ee dalalka laga soo iibsaday hadda waxaa taagan qiimihii cirku isku shareera khudaarta dadkii danyarta ma karayaan idinka amarka soo saaray maxaa ganacsatada markaa ma dadka u sheegaysa runtii ganacsatada waxa weeye waa inay u tulaan dadkooda runtii inta badan waxaa dhacda marka ay ay nidaam cusubi ama siyaasad cusubi timaadaba dad fara badan baa runtii isku daya inay ka faa'idaystaan waxaanu dadkaa kuwa kuwanina in amaan ku leenahay runtii ku waabajinaynaa inaan ka faa'idaysto dadka danyarka u tudhaan laakiinse wasaaraddu iyo iyo mataqaa iyadoo xisaaran ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaba waxaanu doonaynaa inaanu abuurno jawi runtii ganacsi oo oo awoodda siinaya dadkeenii ganas dadkeenii beerleyda ahaa iyo dadka hosaarka
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ee somalilan doctor cismaan xuseen warsame waxa uu waramayey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye halkaaad waraysigaas kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca kalena wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye wuxuu saameynta go-aankani uu ku yeeshay suuqa ka waraystay mid ka mida ganacsatada khudaarta soo dejisa ganacsatada khudaarta magaalada hargeysa ayaan qaarkood la kulmay magaca walaal waxaa la yidhaahdaa magacayga aamine cali nafyar waxaanana guddoomiye ku-xigeenka ururka iidaan waxaad iga warantaa wasaaradda ganacsigu waxay soo saartay amar ah in khudaartii dibadda laga keenayey ay joojiyaan ama la joojiyo arrintaas sidee idin saamaysa arrintaas wayna saamaysay wasiirka amarkiisiina waanu qaadanay lacagihii maqnaa hakad baanu ku samaynay wixii dekedaha wadnaa hakad baanu ku samaynay dowladdeeda waanu u cabannay wasiirkii baanu dhowr cisho la kulannay khaasatan aniga guddoomiye ku-xigeenahaan shalay baan la kulmay maantaan la kulmay wasiirku wuxuu ila qaatay inuu xayiraadii ka qaaday basasha maanta taariikhdu intaa tahay wuxuuse wasiirku nagu booriyey in aanu dhulka beerno oo aanu muhiim imbortanti siino hantida naga baxaysa dalka dibaddiisa u baxaysa dalka gudihiisa inay ku noqoto qof waliba wuxuu yahay uu kaga faa'iidaysto oo uu beerto
idinku ganacsatadii baa tihiin markii warku soo baxay in la hakinayo suuq oo kale aad bay qiimuhu u kaceen kusnaan dadka qaarkood waxay noo sheegeen boqolkiiba konton in qiimuhu basashii kor u kacay iyadoon weli suurtagelin inaad idinku kicisaan qiimihii arrintaas sidee ku timid arrintaas waxay ku timid iminka muddo saddex ishaa basashii waa la kala urursaday istoodhadii waa la xidhay waa la qaaliyeeyey dadkii waa lagu kordhiyey qof walba intuu hayay wuu qaaleeyey laakiin nasiib wanaag waxaa noo suurta gashay inuu sixirku halkiisii ku noqdo bacdamaa aanu dowladdeedii la kulannay wasiirkayagu nala qaatay wax beere nagu yidhi beeritaankiina aanu u diyaar garaysannahay inaanu beerno sixirkayagu uu dadka sixir barar baa haysta barkadow runtii inay basashiina qaaliyowdo muciishiyadii ku qaaliyowdo sidaanta tobanka caruro kiishka ku korinaysay marka maanta boqolkiiba konton lagu kordhiyo berri toolana iyadoo doolar ka cabanaysa maantana basal ugu biirto runtii masaakiintii halkaa waxba uma yaalaan laakiin nasiib wanaag wasiirkaygu nala qaatay waanu ku mahadsanyey waxaananu isku dayi doontaa insha allah iminka yamantii bil baaba u harsan sidaa ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo hal bil baa u harsan waxaanu ku rajo weynaa inaanu dalkayaga wax ku celinoonu wixii aanu dirayno shaygaanu iska eegayna nalala saayiraye jeebkayga dib ugu soo noqonayna inaanu beernaanu diyaarunahay waxaan baaq u dirayaa ganacsatada waaweyn inay dhaamam sameeyaan inay fooqyada ay dhisayaan ay iska daayaan inay dadka maalgeliyaan una nin walba intaasoo hegtar uu beerto annaguna waanu ka faa'iidaynayo dad beertaydina waan kasoo guraya dadkaygina waan kasoo iibinaya dalkaygina waan ku celinaya lacag waxaa jira had iyo jeer wakhtiyada rabadaanta aad baa loo isticmaalaa basashoo kale rabadaanna wax yar baa ka hadhay qiimihiina waa kaasaad sheegtay uu kacay maxaa xala maxaa la yeelaya waxaa la yeelayaa basashaa iminka la dalbay markay timaado tan iminka taallaa taas iyo iyo ta taa iminka soo socota insha allahu ka jabnaan doonta marka waxaanu ku rajo weynaa bishaa barakaysan inaanu khayrkayaga barhkayaga qaadano ummadda aanaan ka nixin wax sixir bararana oo basashiioo kor u kacdayna aanaan ka iibin dalkayaga iyo dadkayaga
waxay ahayd mid ka mid a ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada hargeysa oo u warramaysay barkhad maxamuud kaariye